wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane yuusuf maxamed aadan ayaa kulan waxa uu la qaatay safiirka boqortooyada sacuudiga carabiya u fadhiya soomaaliya labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xoojinta xidhiirka iyo iskaashiga labada dal ee xubnaha ka wada ah jaamacadda carabta iyo sidii sare loogu qaadi lahaa dhinacyada shaqada iyo horumarinta bulshada wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan yuusuf maxamed aadan ayaa bogaadiyey iskaashiga xooggan ee ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo sacuudi carabiya isagoo si gaar ah diiradda u saaray tirtirgelinta heshiiska shaqo siinta dibadda ee dhowaan ay kala siixdeen labada waddan